asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtada maanta ee aan badanaaba kusoo qaadanno howlaha khuseeya nolosheenna nolosheenna oo qaabo fara badan u khuseynhayaan mar baa laga yaabaa dhanka beeraha iyo waxyaalaha beeraha u daran inay xubintu tusaale kaa siiso halkaa maxaa kaaga soo baxaya waxaa kaaga soo baxaya inuu nin beereley iyo wax uu hubo uu xubinta ku sheegay sidoo kaleenta waxaa laga yaabaa mar geela iyo waxa u daran inaad maqasho oo markaad maqasho geela iyo waxa u daran halkaa waxaa ka soo baxaya inuu nin geeley ama geeljiri ihi uu xubintaas yidhi sidoo kaleenta waxaa laga yaaba mar baa laga yaabaa lo-da xubin ka sheekaynaysa inaad maqasho oo halkaa waxaa kaaga soo baxaya inuu nin lo-oley ah yidhi tusaale waxa weeye mahmaa soomaaliya waxay ku leedahay waxaad abuurataad gurataa ama beertaad abuurataad midhaheeda gurataa halkaa waxaa kaaga soo baxaya haddaad geley abuuratay oo aad rabto in qara kuu soo baxo inayna macquul ahayn ayuu ninkaa beeraleydiihi inoo sheegay mid kale intoo geeleyana ee wuxuu yidhi calool geel waxaad ku shubataa kala baxdaa isna halkaa maxaa inooga soo baxay inuu kaa geelleeyahay ku kale waxaa layidhi lo-du maxay ku fiican tahay markaasuu yidhi labada horena biyaha kula jirto mawxuu labada dambena biyaha kula jirto labada horena caws ha kula jirto dirba halkaa maxaa kaaga soo baxay iyadana waa cilmiyada dheeriga ee xubnaha ku dedan halkaa wax kaaga soo baxay ninkaa inuu lo-oley ahaa waxa lo-da u fiicanna uu ku baray waxyaalaha u xunna uu kuu sheeg mar hadduu ku yidhi qaybta dambena biyaha kula jirto qaybta horena caws lo-daas caws iyo biyo unbay u baahantahu ku yidhi markaa kabacdi wixii shilin iyo yaaqul iyo takar iyo farataysi iyo hoog iyo beed ka ilaalinayso aday kuu taallaa balse haddaad caws iyo biyo aad ugu dadaali weydo oo aad lo-da caws iyo biyo ka dharkin weydo dee wuxuu kuu sheegay lo-daas inay lo dayacan tahay haddaad meel abaara ku dadabartana ayna wax faa'iida ah keenaynin ayuu kuu sheegay oo uu tusaalaha kuu siiyey waana maaragtay fahanka ay xubintu sideedaba u baahan tahay bay qayb ka tahay sheekooyinkeenna noocaas ee saa u kala duwan mid walba saad u fahanto qayb dhan oo nolosha ka mid a ayay tusaale kaa siinaysaa teenan maantana waa mid ka mid a qaybaheennaas kala duwan waxaana ku soo qaadanaynaa haddii ay beedmahayo xagga talada iyo heernimadu waxa ay tahay ama xagga talada iyo qoysnimadu waxyaalaha ay tahay ayaan middeennan maantana ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo oo tusaale kaloo cajiiba inaga siinaysa marka nin show macangag ahaa oo qoolkiisa iska watay oo islaanta iyo carruurta iyo aan cidna wax ka dhegaysan jirin oo maaragtay hal adayg lagu yaqaanay ayaa waagii dambe raggii yaqaanay waxay arkeen ninkii oo dabcay oo isagoo aan waxba talinin masaasaad dhahdeen haa haye inugu wada undhahaya oo wiilashiisii iyo iyo islaantiisii iyo go'aamada ay soo jeediyaan dhegaysanhaya oo haye dhahaya yaa niman waagii hore yaqaanay ninkan hal adeegiisii ad adeegiisii ayaa arkay kolkaasay waxay weydiiyeen su-aalo cajiiba waxay dhaheen hebelow adigii ahaan jiray wiil hooga aan caadiga ahayn ee ninka cajiibka ahaa ee sidan ahaan jiray ee saa ahaan jiray ee saa u adkaay maxaad maaragtay waayahan dambe waa maxay isbedelka markaasuu mahmaadan cajiibkaa u soo qaatay oo wuxuu ku yidhi nin tagogadiisu lamaanaatay taladiisuna lamaanaatay nin tagogadiisu lamaanaatay taladiisuna lamaanaatay ayuu ku yidhi taasoo ah dee mid aynu wada fahmayno mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi nin tuur leh tabuu u seexdo isagaa yaqaana nin tuur leh tabuu u seexdo isagaa yaqaana